maanu doonayno dhulka reer puntland ama dhulka puntland ay joogto in sanduuq inti la keeno dhiig dad reer puntlandna lagu daadiyo waana ka diyaargaraysannahayaan inay arrintaasu dhicin haddaanu nahay puntland dadweynaha reer puntlandna waxaan u sheegaynaa deegaankiina sanduuqda la keenayo ee yayan dhib inoo keenin yaan loo kala qaybsamin waa in layska difaaco wixii dalka iyo dadkaba wax u dhimaya mustaqbalkooda dhow iyo midkooda fogba diyaar baana dowlad u tahay inay meelaha muhiimka ah ay ka howlgasho iyadana gobolka sool iyo gobolka sanaag reer somalilan waxaan leenahay ha sababinina in dhiig daato doorasho dhiig ku daato ha sababinina meelaha idinku suurtagalka aad wax keensanaysa ama dhulka aad degantihiin aad leedihiin sanduuqdiina geysta oo sanduuqdiina ku codaysta